si looga hortago halista cudurka cagaarshowga oo ka mid ah cudurrada faafa ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle docr muxiidiin mukhtaar macalim uu ka warbixiyey waxyaabaha wasaaradda uga qorshaysan ka hortagga cudurkan wasiirka ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo dhismaha laba xarumood oo lagu talagalay in lagu sameeyo baarista cudurkan islamarkaana laga hirgelinayo magaalooyinka jowhar iyo beledweyne wasaaradda qorshe cad ayaa uga yaallo ka hortaga cudurkan ka hortaga watajiska waxaanu dhow ilaah yidhaahdo qorshihiisa meel fiican noo maraayaan xarumihii kala duwanaa oo degmooyinka khaasatan laba xarun oo aanu rabno inaan ka howlgelino jowhar iyo beledweyne oo ah labada xarun oo midna ay noqoto caasimadda dowladda hirshabelle iyo tan oo ah gobolka hiiraan ee caasimadiisa beledweyne marka sidaan u sameynayba cudurrada kale oo xarumahan aan ka diyaarinay maalmihii lasoo dhaafayna aad arkaysaan inaan ka xarig jarnay xaruntii h i v ga xaruntii t b da marka sidaas si lamidana asagana qorshahayna hadduu ilaaha yidhaahdo ugu dhow ayaan ku darsana in aanu diyaarino maadaama uu yahay cudur faafayo oo dilaa ah aadna bulshada u saameeyo runtiina cudur aamusan haddii aanu nahay wasaaradda caafimaadka dowladda hirshabelle waxaa waaye in dadka aan u sheegno hebatajiska in uu yahay dilaa in maxaan ku yidhaahdaa kumanaan soomaaliya ay u aado dalka dibaddiisa caafimaad si gaar ah watajiska si gaar ah watajis biiga waanu runta ognahay probleemka iyo dhibaatada uu leeyahay marka waxaan rabnaa dadku inay sameeyaan screening dowlaha yidhaahdo ay isbaaraan haddii qofkii uu negative ka yahan uu ka faa'iidaysto maanta waxaa jiro xarumo laga bixiyo tallaalkii oo runta free ah marka waxaan rabnaa inaan la tago xarumaha waxaan rabnaa in maxaan meel walbaa laga heli karaa istalaalo dadweyne istalaalaan in aanan la fududaysanin soomaalida badana waanu fududaysanaa cudurada kaliya waxaan kusoo baraarugnaa wakti aanan waxba laga qaban karin oo meel xun uu gaaro marka waxaan ku celcelinaynaa dadku inay tagaan xarumaha isbaaraan iska baaraan cagaarshowga iska baaraan cudurrada faafa iska baaraan wax walba cudurka cagaarshowga ayaa ka mid ah cudurrada halista ah ee faafa islamarkaana sababi karo dhimasho